madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubbaland suldaan cabdulqaadir xaaji maxamuud ayaa daa furay wejiga labaad ee dhismaha wadada isku xiri doonta magaalooyinka kismaayo iyo afmadow ee maamulka jubbaland dhismaha wadadani oo dherarkeedu yahay laba-iyo labaatan kilomitir ayaa dhismaheeda waxaa iska kaashanaya dowlad goboleedka jubbaland iyo bulshada ku dhaqan maamulkaasi madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubbaland suldaan cabdulqaadir xaaji maxamuud oo daafuray wejiga labaad ee dhismaha wadadani ayaa sheegay in dhismaha wadadani ay wax badani u tari doonto bulshada ku dhaqan degmooyinka kismaayo afmadow sidoo kale isku socodka gaadiidka ay fududeyn doonto waxa uuna sheegay in dhismaha wadadani ay tahay iskutashi bulsho taasi oo ka turjumaysa in bulshada jubbaland ay u nugul yihiin in ay wax badan ka qabtaan horumarka dhismaha wadooyinka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dowlad goboleedka jubbaland halkaa waxaa u taagannahay waa dhammaystirka wadada isku xirta bulugduudi janaac cabdalle way ka dhiman tahay laba iyo labaatan kilomitr wadada muhiimadeeda waa la garanayaa dowladda jubbaland waxay go'aansatay in sida u dhafsaha badan loo dhammaystiro waana bilaabanaysaa maanta ee bilaabatay birina diyaaleedmo howsha waoseed baa bilaambayso waxayna ka bilaambaysaa xaruntan lafaha ragga waxayna ku socotaa waa isku tashi ee dowladda jubbaland isku tashanayso ayadoo isku duuban shacab iyo dowladd iyo ciidan iyo isku duuban bay waddadaa dhammaystiraysaa waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka reer jubbaland inay kaga soo qayb galaan dhammaystirka waddadan gaar ahaan qurba joogta inay gacan xoogle ka geystaan dhammaystirka waddada ee laba iyo labaatan kilomitir isku xirta buulgaduud iyo janaac cabdalle oo muhiimad gaarnoo leh dhismaha wadadani ee isku xiri doonto kismaayo iyo afmadow ayaa wax badani ka tari doonto isku socodka dadka iyo gaadiidka iska kala gosha labadaasi magaalo